barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin sabti ah sagaalka bisha nofembar sannadka laba kun sagaal iyo tobanka afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna saacadda waa lixda iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdiqaadir samakaab ah iyo nuur xasan nuur
qodobada aan idinkuga haynana waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan ku soo qaadan doono dood ku saabsan dowrka gabdhaha dhallinyarada ah ee ka qaybgalka siyaasadda
waxaa kalood ku maqli doontaan kaalmihii heesaha iyo wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida
maxkamadda sare ee hindiya ayaa maanta u xugmisay dadka aaminsan diinta hinduuga dhul muddo qarniyo ah ay ku murunsanaayeen muslimiinta iyo hinduuga taas oo waddada u xaaraysay in goobta laga dhiso macbadka hinduuga goobtan ayaa waxaa muddo hadda laga joogo toddoba iyo labaatan sano ay dadka hinduuga ahi ka dumiyeen masaajid dhisnaa tan iyo qarnigii lix iyo tobnaad burburinta masaajidka magaalada ayoodha ee sanadkii kun iyo sagaal boqol laba iyo sagaashankii ayaa dhalisay qalalaaso u dhexeeyay hinduuga iyo muslimiinta waxaana ku dhintay dad gaarayay laba kun oo ruux hinduuga ayaa rumaysan in goobtani tahay halkii uu ku dhashay raam oo ka mid ah dadka ay asnaamta ay caabudaan maxkamadda ayaa xukuntay in goobtan ay leeyihiin hinduuga sidoo kalena muslimiinta dhul ay masaajid ka dhistaan laga siin doono meel aanan ka fogeyn goobta masaajidka laga dumiyey go-aankan ayaa laga cabsi qabaa in uu keeno rabshado kale oo dhex mara labada dhinac
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa saddex iyo tobanka bisha nofembar aqalka cad ku soo dhoweyn doona madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan toddobaadii kadib markii weerar uu turkiga ku qaaday kurdiyiinta waqooyiga syriya kuwaas oo muddo dheer maraykanka isbahaysi kula ahaa la dagaalanka kooxda argagixisada ee ice golaha sharci dejinta ee maraykanka oo isugu jira labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga ayaa ku eedeeyey madaxweyne trump ku dhawaaqista qorshihiisa ah in ciidamada maraykanka uu ka soo saaro dalka siiriya sidoo kale sharci dejiyayaasha dimuqraadiga ayaa madaxweyne trump ku eedeeyey in casuumaad uu u fidiyey madaxweyne erdogan xilli uu sii wado weerarada uu ku hayo kurdiyiinta siiriya
warkaasi waxaad kala socoteen v o a washington haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa magaalada gaalkacyo noogu soo diyaariyey cabdiwaaxid macalin isaaq
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o e da waxaa barnaamijka toddobaadkan igala qaybgeli doona oo marti iigu ah abshire cali geedi obax axmed warsame iyo nasre cali xaashi dhammaan waxa ay ka mid yihiin haweenka deegaanada dowlad goboleedka galmudug waxa ay magaalada gaalkacyo kaga qaybgaleen barnaamij looga hadlayo doorka ka qaybgalka dumarka ee siyaasadda bal marka ugu horreysa kusoo dhowaada v o e da laanteeda afka soomaaliga aan ku hormaro abshire cali geedi bal marka ugu horreysa maalmihii aad gaalkacyo ku sugnaydeen barnaamijkii ka qaybgalka ee haweenka iyo doodihii ku salaysnaa kaalinta dumarka ay ka qaadan karaan siyaasadda iyo ka qaybgalka adiga oo fakarkaaga iyo aragtidaada dhiibanaya sidee kuula muuqatay dooda dumarka bismillaahi raxmaan raxiim dooda dumarka horta waxay igula muuqatay si wanaagsan waxay igula muuqatay dumarku inuu danaynayo siyaasadda galmudug inuu yacni qayb ka ahaato marka dooda waxay ahayd barnaamijka aan galno wuxuu ahaa barnaamij aada u wanaagsan waxaana kaloo meesha lagu falanqeeyey doorka haweenka ay ku leeyihiin siyaasadda sidee oo qayb qaadan karaan awood ma u leeyihiin xaquuq intee la eg ayay ku leeyihiin dowladda galmudug ma soo dhacsan karaan xaqoodii sidee usoo dhacsan karaan xaqoodii caqabadaha hor istaagan haweenka galmudug maxay tahay waxyaalo badan oo maanta dooda ku saabsaneed ubax kulamo badanaa la qabtaa kulanka ee maanta gaalkacyo kusoo ilaaday muxuu kaga duwanaa kulamadii hore ee ka qaybgalka haweenka iyo doodahaasi siyaasadda ku salaysanayd run ahaantii wuxuu uga bedelnaa arin aad iyo aad qiimaheeda ole ayay ahayd arinta hore aysan u jirin in doodaha noocan oo kale la qabto kulan lasumaxayto kulankan aad ayuu u kululaa saacado badan ayaan ku jirnay doodaha maxayto dadka inta badan ayagaa jaanis kala siinaya haweenka si ay u falaqeeyaan oo maxayto ay uga qayb qaataan siyaasadda iyo doorka ay kuleeyihiin gaar ahaan arinta galmudug oo hadda taagan run ahaantii waa soo dhaweynayaa waxaan leeyahay waa arin aad iyo aad u fiican oo muhiimadeeda u leh nasra cali xashi haweenka deegaanada galmudug oo dhan aa ka qayb galay dhammaan aragtiyadooda marka aad qiimayseen oo kulankii intii u socday ma isku fakar bay ahaayeen mise waxaa jira afkaaro kala duwan oo kulankaa laga jeedinayay horta inta badan dadku fikraddu way isku soo dhaweynayeen oo fikradoodu dhammaantood waxay ahayd dhisitaanka maamul goboleedka galmudug oo loo dhan yahay in la dhisto fikro kala duwanna way jireen waxaa moodaa dadku inay horta inta badan isku dhow yihiin haddana ay waxyar aragtiya duwan yihiin marka doodihii lasoo qabtay aragtiyadii ay gabdhuhu soo jeediyeen mawduucyadii laga hadlayay kulligood waxay ahaayeen mawduucyo xasaasi ah oo aad u qiimo badan marka aragti ahaanteyda aniga waxaad moodaa in aan doorka siyaasadda wax weyn ay ka barteen gabdhuhu inan awal hore uga ogeyn jiritaanka iyadoo keenayo macnaha dhibaatooyinka hadda soo laalaabtay doodaha laga sameynayo mucaaradnimada iyo dhibaatooyinka ee dowladda maamul goboleedka galmudug ku dhex jira doodaha laga sameynayo iskaashiga waxyaabahaas iyadoo keenayso inay aada wax badan uga barteen gabdhuhu aysan ku oqoo jirin dowladnimada abshiro dhismaha galmudug inta badan hadda ee waxaa muuqata in ay aada u xusulduubayaan ragga odayaashii dhaqanka siyaasiyiintii kaalin caynkee bay ku leeyihiin dumarka kaalinta haweenku ay ku leeyihiin galmudug oo horta waa boqolkiiba zero saan is leeyahay because maxaa yeelay wax walba oo galmudug ah kama kama dhex muuqdaan haweenka galmudug cause awal waxaa la yidhi four bounty five ayaa wax lagu qaybsanayaa marka cilada haweenka kahor ayay ka timid oo waxay ka timid barnaamijkaas four bounty five marka la yidhaahdo waa qabiil wax lagu qaybsado haweenka meeshaas darteed kama dhex muuqdaa marka ayadoo saas jidha haddana galmudug dhexdeedii si saa'ida ayaas uga dhex muuqan haweenka galmudug waana xagal ka timid dhanka raggaan leeyahay because oday dhaqmeed ayaa jira soomaaliya ka jira weliba oday dhaqmeed haddana galmudug ka jira waxaa lagu saleeyaa maamulka galmudug beelo inay yihiin saas hataa beelo walba waxay soo xulanaysaa maxaa la yidhahdaa nin ama rag bay soo xulanaysaa ayagoo ku xagal duubaya in haddii gabar soo xushaan aysan xaqa beesha usoo dhicin karin saas darteed marka beel walba waxay keensatay nin halkaas ayuu wuxuu ku lumay xaqii dumarka dumarka gaar ahaan galmudug ma ka dhex muuqdaan hanaankii siyaasadda iyo hay-adihii dowladda bismillaahi raxmaan raxiim waxaan leeyahay maasha allah aniga fikirkaas waan qabaa inay gabdhaha si maaragta hufan hadda uga dhex muuqdaan walow aysa jirin meeshii loogu talagalay laakiinse waxaa isleeyahay inta badan way ka dhex muuqdaan oo hadda ayay waxay xusulka u duubayaan in ay maaragtay qayb weyn oo lixaad leen ay ka qaataan run ahaantiina waa arin bogaadin mudan hadda waxaad ogtahay in galmudug xaaladeeda ay meel dhexdhexaad inay marayso inta badan waxaa miidiyaha ka hadlaya ama rabo inay wax iska bedesho galmudug iska bedesho haweenkaa run ahaantii u badan marka waxaan aniga isleeyahay boqolkiiba maxay tahay lixdan siyaasadda gabdhaha waa aad ay hadda xamaasadooda u koraysaa
maya iima muuqato macnaha inaysan gabdhuhu diyaar u ahayn inay ka qayb qaataan siyaasadda waayo waxaan dhihi karaa maanta ololaha ugu badan waxa wada waa dumarka ragga ayagaaba isku jeeda oo midba midka kala fiirinaya oo midba midka kala riixaya oo siyaasadii wax isku magiciisinaya laakiin waxaa ii muuqata maanta ayadoo jiraan hay-ado boqolkiiba boqol ka qayb qaata isku keenidda iyo isbaridda iyo isdhexgalka dumarka weliba bulshada dhan ma dhihi karee dumarka ayadoo jiraan in boqolkiiba lixdan toddobaatan ay gabdhuhu u heegan yihiin ay u taagan yihiin ay u dheeraarkacaya u dheelmanayaan sidii ay galmudug cagaheeda isku taagtay usoo sanbixi lahaayeen ay usoo taagi lahaayeen abshiro ka haween ahaan gabdhihiina galmudug kulan ma ka yeelateen si aad kaalin uga qaadataan dhismaha galmudug bismillaah horta haweenka galmudug galmudug dhanba horta kala daadsan kala daad haduu markuu madaxdu mar haduu madaxu uu jiran yahay majohna way bukoonayaan marka haddii galmudugtii weyneed oo kore kala daasan tahay sidii dadkii ragga u kala daasan yahay u kala duwan yihiin ayaa dumarkii u kala raayi duwan yihiin way jiraan kulamo oo gongoniya la yeeshay oo xaaladda galmudug dumarku uu ka yeeshay laakiinse ma ahan kulan abaabulan oo yacni isku meelka duulaya ma ahan oo isku fikir ah oo yacni in la dhiso galmudug loo midaysan yahay oo qaybaha haweenka galmudug oo dhan intay isku yimaadeen oo ay ka shireen haweenka galmudug iyo xaaladda galmudug ay ku sugan tahay ma jiraan hadday jiraanna waa wax iska adugun yaryaroo aan badnayn kulankii gaalkacay ku ilaaday maxaa ka soo baxay qodobo ah oo aad hadda isla meeldhigateen ka gabdho ahaan galmudug
bismillaah waa mahadsan tahay duwaaxid kulankii waxaa ka soo baxay gabdhaha in ay barsanjeeska siiyaan si uga qayb qaadan lahaayeen galmudug dhisitaankeeda waxaa kaloo kusii xusnaa in tobankii sano oo soo socota ay wax qorsheeyaan oo qorshe ay la yimaadaan gabdhaha galmudug qorshahaas oo oo balaan ah oo la rabo in tobankii sano oo soo socota wax looga bedelo haween ahaan siyaasadooda looga bedelo iyo in ay hadda ka qayb qaataan maxaa la dhahaa dhismaha hadda galmudug intaas ayaa qodobada ugu muhiimsan oo kasoo baxa intaas ay ahaayeen iyo taa marka cidda loola laabanayo qodobadaas meelmarintooda
qodobadaas cidda loola laabanayo waxay tahay guddiyaa la dhisi doonaa oo arrimahaas ka shaqeyn doona odayaashii kama marna mar walba oo mar jecloo laabo ayakii waaye mar walba galmudug markii lasoo dhisayo waxaad ogtahay in odayaashii in laga soo dhiso marka ayakii weli lagama marin qof iyo cod markii la gaaro kuli ayaa laga maarmi doona laakiin hadda weli ayakii oppositionka ayaga kasoo bilaabanaya marka cidda loola laaban doono waa guddiyaal la dhiso oo arrimahaas maxay ka shaqayntooda iyo maaragtay hoose horumarintooda lagala qayb qaato iyo odayaashii dhaqanka
nasr ma jiraan wada tashiyo ku aadan oo haweenku ay la tashanayaan odayaashii dhaqanka si ay uga soo dhex muuqdaan golayaasha galmudug ee haatan lagu howlan yahay
horta hadda waqtigan la taagan yahay barnaamij oo hadda bilowday start dhahayo la bilaabay odayaasha lagula tashanaayo oo haweenku uu leeyahay ma jiro laakiin waxaa jiro in ballamo badan la sameeyey kulamo badan la sameeyey ururka la kulmiyey galmudug oo dhammaystiran la keenay maanta gaalkacyo annaga gobolo kalan ka imaanay barnaamijyaadka aan u nimidna waxay ahayd sidii aan uga tashan lahayn siyaasada qaybtii aan anagu haween ahaanka haween ahaan aan ku leenaha sidii aan uga heli lahayn sidii aan maxaa tiraahdaa iskuduubni u samayn lahayn sidii aan hal meel uga duuli lahayn xisbiyo iyo waxyaabo kala duwan waxaan dareemayaa maanta haddii labada kun labaatan kala gaaro in siyaasadu isbedeli doonto isbedelkaas siyaasadeed hiigsigeenu macnaha wuxuu yahay nuuca ay siyaasadaasi isku bedesho laqoobqaadidii aan la qoobqaadi lahayn sidii aan iskugu keeni lahayn fakr aruur diyaarsan oon ugu hortegi lahayn aan ku diyaarin lahayn macnaha aan kula aan kula kaga qayb qaadan lahayn aan kula socon lahayn fikirkii aan ku diyaarin lahayn ajandihiisii ayaa meeshaa nooga soo baxay diyaargarow baana ku jirnaa abshiro haddii odayaasha dhaqanka ay hadda wada soo xulista xildhibaanada galmudug ay u bataan soo xulidooda ee dhinaca ragga maxay tahay qorshaha idin yaalla
bismillaah horta waxaan jira waa wax dhaqan ah oo soo jiray ah waxaas leeyahay maanta haddii xildhibaan lasoo xulo oo u bataan rag u bataan ma jiro qof wax ka qaban kara hay-adaha dowliga oo ku shaqo leh ee barnaamijka haweenka ayaa badana horta ku qasba oo yiraahda boqolkiiba bal hebel waa inay ka timaadaa boqolkiiba soddon waa inay ka timaadaa halkaas iyadoo cadaadis hay-adaha dowladda ama hay-adaha oo kaleeto inay dhahaan ma ahane waa inay dumar soo galaan dhahaan ma ahane wax annaga awood aan ku leenahay aan dhihi karno yacni odayaashii in annaga nagala dhigaa ma jirto because awoodda wadanka markuu wadankii burburay waxaa qabsaday waa oday dhaqmeed asagana awoodda iyo briotig asagaa iskale marka ma sheegin in xagga dowladdu cadaadis uga yimaado maahan anagu awood aan ku leenahay ma jirto
bismillaah waxaan u malaynayaa horta waa waxaa hadda laisla ogyahay oo laisla wada waafaqsan yahay waa in horta odayaasha kow arinta laga soo bilaabayo waa arrin walaashay fikirkeeda waxaa weeyaan in maxay tahay hay-adaha dowliga ay ku qasbayaan dumarka in beeshii afar leh xildhibaan hal gabar in lagu soo daro aniga hadda fikir ahaan waxaan qabaa dhismaha hadda galmudug hadda afartii sano hadda lasoo dhaafay gabdhihii ka qayb galay boqolkiiba soddon way ku salaysnaayeen oo meel walba waan ku leenahay waayo jufo kasta oo saddex ama afara hal gabar ayaa ku jirtay tan waxaan aniga hadda aaminsanahay in boqolkiiba maxayto yaanba konton la gaari laakiin boqolkiiba afartan ugu yaraan in hal hal midoo kale lagu soo daro gabdhaha waayo hadda konsolaal la dhisayaa maxayto degmooyinkii waxaasudhan konsolaal la dhisayaa qeybaha ugu waaweyn oo hadda ololaha loogu jiro gabdhaha ay ugu jiraanna waa in konsolada ay qeyb lixalla ka qaataan oo weliba si aad iyo aada haddaan usoo laabto qorsheynta qorshaha macnaha nooga aadan waxaa weeyaan qorshaha dee isbedelkii dhacaba inaan isbedel ka dhex muuqano maxaa hto hay-adaha dooliga iyo maxaa la dhahaa maamulka dhis ka dhex muuqano ayaa noo qorshaysan
nasra aragtiyo waxaa jira dumarka ka soo horjeeda oo leh gabdhuhu waxay ku haboon yihiin in gurigooda ay joogaan siyaasadii iyo fagaarayaashii inaysan imaan aragtiyaha dadka noocaasi qaba maxaad dhihi lahayd
horta waxaan dhihi lahay bulshada markii la yidhaahdo rag iyo dumar waxaad moodaa inuu dumarku badan yahay wuuna badan yahay waa boqolkiiba konton inuu dumarku badan yahay marka haddii la yidhaahdo dumarku gurigooda ha iska joogo xuquuq badana meeshaas ku dhumayso waayo haddii dumarku oo joogo isiigsanayaan mabaahideeda midii baahi qabtay baahideeda ogtahay midii wax sikihiin waxay ayada sikihi ogtahay midii siyaasada rabta inay gasho ay soo gacan qaban kartaa ay soo kori kartaa ilaa siyaasada kala soo jaan qaadayso xuquuqa dumarku leeyihiin oo badanaa jiro oo dowladu oo qeybka ah qofkii u keeni lahaa waay marka haddiiba la yidhaahdo dumar iyo qeyb ka noqon horta guri joogidu waa maado ayaduna oo anagu anagoon gurigeeni ka tegin ragga waan ka xirfad iyo karti badanahay anagoo guriga yagina joogna ayaan siyaasaddan wax ka qaadan karna marka aniga fikradaas waxay ila tahay bulsho dhan daaqadda ha laga saaro dumar iyo siyaasadda ayaan lagu soo darin aada maadsantaha abshiro maxaad bedeli kartaan haddii dumarku ay door ku yeeshaan ka qaybgalka siyaasadda
bismilaahi waxaan bedeli karnaa wax walbo rag bedelaan bedeli karnaa dunidan horta waxay ka kooban tahay waxaa jooga waa dumar rag iyo dumar baa jooga wax wax loo qabanayana waa labadaas waxaan is leeyahay wax bedeli kartaan wadanka nabadiisa bedeli kartaan horumarkiisa bedeli kartaan waa la ogyahay yani soomaalida waxay tirahdaa dumar waa lafdhabarka waa lafdhabarka bulshada waxaan is leeyahay wax bedeli kartaan xasilinta wadanka oo dhan qayb ayay ka yihiin dumarka
bismillaah waxaan aaminsanahay aan isleeyahay wax badan ayay bedeli karaan waayo markii hadda boqolkiiba soddon la taagan yahay haddii hore loo sii galo siyaasadda oo wax badan oo hadda aan la fahamsanayn lasii fahmo wax badan ayaa la bedeli karaa xafiisyadii dowladda wasaaradihii waxaasoo dhan ayaa la fadhiyaa yacni sharciga wixii uusan ogolayn annakaaba doonaynba laakiin wixii sharcigu ogolyahay wiilka intuu qabtay gabadha qaban kartaa insha allah waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena madasha dhallinyarada ee idaacadda v o e da ee ugu dambayntii tala ahaan maxay tahay aragtida aada soo jeedinaysaan aan ku horumara nasro
aniga waxaan dhihi lahaa waxaan soo aragtida aan soo jeedinayna waxay tahay horta boqolkiiba soddon waxaa la yidhaahdo ayadoon welina naasixin ina laga daayo magaca boqolkiiba soddon waan dhibsanay boqolkiiba soddon anagoo ma qalano ka badan oo qalanaa horta anaga higsiga iyagu boqolkiiba konton iyo wixii kasii badan waay ragna ragguna wuu kusoo daala siyaasaduu kusoo marxay wuxuu kasoo qaban lahaa wuu kasoo qabtay wuxuu kasoo qaban waayana waa la ogaaday burburkii dowladda siyaa bare ilaa xilligan inta kasoo dhexaysana waxaa dadku ku nool yihiin oy ku taagan yihiin rag maahane waa dumar hooyadii caanaha gado midii cajiin wareejin lahayd midii cid usoo shaqayn lahayd intay dharka usoo dhaqdo ilmaha ku korin lahayd siyaasadu nolosha biniaadamka waaye horta soomaaliya waxa ay ku nooshay maanta ku taagan tahay magaceedu ku jiro waa hooyo hooyana waa lafdhabar hooyana waa as-aaska dunida dhan ay kasoo as-aasanto haddii hooyla-aan ma dumarku hooyon haddii hooyla-aan la noolaan karo aadan xaawo looma sameeyeen waayo noloshiisa waxaa la ogaaday hadduu dumar la-aan yahay inuusan isagu keligiisa meel mari karin marka waxaan aniga dhihi lahaay dumarka iyo sitaanka laysahay horta laga daaya macnaha hoos loo dhigaa horta hoos annaga annagaa isku dhignay waayo qof haddaadan adigu gurigaadi kasoo saro kicin aadan soo bixina bannaanka aadan soo istaagin qofku dhehaysa soo bax ma jirto dumarku maanta meesha uu taagan yahay asagaa isdhigay waxaan dhihi lahay dumarka soomaaliyeed ha loo istaago sidii dalka iyo dadka iyo deegaanka wax loogu qaban lahay gabar kastana waxay wax xil ka saaran yahay dowladdu sidii ay cagaheeda ugu istaagi lahayd inay garab ka qaadato gacanka inay siiso ay ka qaadato
anigu waxaan oon fag dardaaran dhiibahayaa waxaan leeyahay horta haweenka soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa siyaasadda ka qayb qaata siyaasadda ka qayb qaata xisbiyada wadamaka ka jira gala waxaan kaloo dhihi lahaa haweenka noogu jira dowladda waa inaadan u ololeynin qabiilkii lagaa soo doortay ee aad u ololeysaan haweenka soomaaliya waxaa wadankuu isbedelaya labada kun iyo labaatanka wux xisbiyuu noqonayaa haweenka markuu four bonty fiveka meeshuu ka baxo waxaa imaanaya qof iyo cod baa imaanaya waxaan leeyahay haweenka soomaaliyeed xisbiyadaha ku biiraan oday dambe oday dhaqmeedan insha allah la hoos tegmaayo aniga fakarkayga waxaan ku darsan lahaa gabdhaha soomaaliyeed horta waa inay ayaga marka hore ay gacnaha isqabsadaan oo ay u istaagaan gabdhihii adduunku waa istaab istaab maalinba qolaa haysa barnaamijka haysata oo cirka ka dhex muuqata gabdhaha soomaaliyeed inay ayaga gacanta isqabsadaan ee isgarab istaagaan aad baa umahadsantihiin kuwaasi waxay kala ahaayeen abshira cali geedi ubax axmed warsame iyo nasre cali xaashi dhammaan waxa ay marti igu ahaayeen barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o e da oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug anigoo cabdiwaaxid macalin isaaqa ayaana barnaamijka idinla socodsiinayay intaynu barnaamij midkaan la mida mar kale dib isugu maqli doonno waxaannu idinkaga tegayaa ismaqal dambe oo xiise leh
waa hagaag dhegeystayaal aad ayuu u mahadsan yahay waryaheena magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isxaaq oo inoola socodsiinayay barnaamijkii madasha dhallinyarada halkaad kala socoteenna waa v o a haatanna wararkii ciyaaraha cabdiqaadir maxamed mursal samakaab ayaana barnaamijka ila daadihin doona cabdiqaadir haddii aan ku bilowno horyaalka dalka ingiriiska ciyaaro ayaa dhici doona kuwooda ugu xiisaha badanna waxaa ka mid ah kooxda lester oo arsenal fooda diri doonta lesterna baryahan waa tii ay kacsanayd arsenalna aad xaalkeeda la socotay marka ciyaaraha ciyaartaas bal ka waran iyo kuwa dhici doona caawa iyo galabta weliba arsenal waxay ku ciyaaraysaa garoonka kooxda lester lesterna waa kooxda hadda la dhihi karo kaalinta saddexaad ay ku jirtaa waxay tartamayaasha dhabta ah ee horyaalka ayaa la dhihi karaa hadda oo manchester city ayaa laba dhibcood saddex dhibcood ka sarreysa marka lester arsenalna xaalka ayaa ku xumaa tababaraheedii cadaadis ayaa fuulay emre marka hadda waxaa laleeyahay xataa suuqa waxaa ku jirta inay tababaro cusub doonayaan si ay tababarahoodii u bedelaan marka guuldarrada haddii ay soo gaarto caawa markaas arsenal xaaladeeda ayaa sii xumaanaysa lesterna kaalin fiican ayay rabtaa laakiin ciyaar kale oo goordhow soo gelaysa ayaa waxaa jirta iyadana udhexaysa chelsea iyo crystal palace ee waxayna soo gelaysaa saacad kadib ciyaartan ayaa waxaa laleeyahay iyadana waa mid aad u adag chelseana waxa ay ku jirtaa kaalinta afraad weliba lester ayay isku dhibcan yihiin marka booskeeda afraad ayay rabtaa inay sii xajisato oo amaba ay dhaafto kooxda lester ciyaaraha kale ee dhici doonana waxaa ka mid ah tottenham oo la ciyaari doonta kooxda sheffield united southampton waxa ay gurigeeda kula ciyaari doontaa everton bornemouth ayaa booqan doonta newcastle united westham iyo benlina waa ay is arki doonaan laakiin axadda ayaa ciyaaro xiisa lihi ay dhici doonaan sida ciyaarta adag ee kooxaha hogaanka ku dagaalamaya ee liverpool iyo manchester city cabdiqaadir liverpool gurigeeda ayay ku ciyaaraysaa welina lagama badin tan iyo horyaalka intuu u bilowday manchester city ayaase ku daba dhegan aad iyo aad waa mahadsantahay nuuro liverpool waxay ku jirtaa mid ka mida waayaheedii ugu ciyaareed ee ugu fiicnaa taariikhdeeda kubadda cagta laakiin dadka falanqeeya waxay leeyihiin liverpool qaladkii sanadkii hore ma soo celin doontaa mise cashar ayay ka baran doontaa sidaan oo kale iyagoo toddoba dhibcood ku hogaaminaya horyaalka ay la ciyaareen manchester city waana laga badiyey sidaasna dhibcaha waa soo yaraadeen taas oo ugu dambayntii kaliftay in barbaro ay la galeen lister iyo iyo crystal palace iyo waxay keentay marka inay horyaalkii waayaan iyadii xitaa barbaro ay la galeen manchester united marka liverpool waxay doonaysaa inay ka fogaato wixii sanadkii hore ku dhacay kooxda manchester cityna xaalkeeda ma fiicna sanadkan oo ku bilaabasho xun ayay ku bilowdeen sidaa dareemi kartid ba lister ayaa kaabiga ku haysa marka guardiola waxaa ka maqan ciyaartooy muhiim u ah hadda waxaa laleeyahay david silva ma ciyaari doono sida wararka soo baxay ku jiro horena waxaa uga maqnaa rodrigo oo ah muhiim u ah qadkiisa dhexe iyo zochenko labadaas oo qaliin ayaa lagu sameeya alayiri marka waa kulanka ugu xiisaha badan ee horyaalka ingiriiska georgian clubna waxaa laleeyahay waa inuu cashar ka qaataa wixii sanadka hore soo maray ciyaaraha kale axadda waxaa ka mid ah manchester united oo la dheeli doonta brighton and hof albion wolverhampton wondres iyo aston villa dhinaca spain haddii aan fiirino ciyaaro ayaa dhici doona caawa kooxaha waaweyn sida barcelona ayaana ka mid ah kooxaha dheeli doona barcelona waxay caawa la ballansan tahay selta vigo real madridna waxay la dheeli doontaa kooxda aybar labadani kooxood waxay ku kala jiraan kaalimaha labaad oo barcelona ku jirta iyo booska saddexaad oo ay real ku jirto laakiin waa isku dhibco laba iyo labaatan dhibic ayay leeyihiin waxaase horyaalka horkacaysa real sociedad oo aanan loogaga barnin dhinaca talyaaniga haddii aan soo qaadano ciyaaraha dhici doona caawa saddex kulan ayaa jirta iyo galabtaba ciyaarta galabta haddii aan ku hormarno torino waxay la dheeli doontaa kooxda bresia oo uu u ciyaaro hadda ciyaaryahan mario balatelle caawana inter ayaa gurigeeda garoonka sansiro kula ciyaari doonta kooxda verona napoli iyo genowana waa ay is arki doonaan ciyaaraha kalena waxay dhici doonaan axadda tan isha lagu haya dhinaca talyaaniga habeen dambe waa milan iyo yuventus yuve oo horyaalka hogaaminaysa iyo milan oo ku jirta qeybaha dhexe weliba cabdiqaadiro milan waxaa layidhi muddo sagaashan sano ah kaalinta ay hadda kaga jirto bilowga horyaalka waa markii ugu horreysay muddo sagaashan sano ah koob iyo tobanka kulan ee lasoo dhaafay lix jeer ayaa laga badiyey marka saadaashu waxay u badan tahay in yuva gurigeeda ku ciyaaraysa ay badin doonto waa tahay natiijooyinka ka soo baxa ciyaarahaas waan idinla soo socodsii doonaa hadduu alle idmo balse qaybtii ciyaaraha ayaa intaasi nagaga dhan kaalmihii heesaha ayaanan u weeca doonaa waxaan idin soo qabanay cod axmed cali cigaal
codkaasi baxsan ee fanaanka axmed cali cigaal ayaa u dambeeyey idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo idaacadeena dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo Yeah.